من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أزواجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وبنقل نقطي waxaa ka mid ah inay safraan ama ay ku noolaadaan jalaa bilaad lkufri ama bilaad shirki waxay ka mid tahay masaa'ibta iyo muslimiinta oo muslimiinta maaragtay ku harsatay oo gobolkan maaragtay haysataa ma aha maaragtay soomaalidu tiriya dadka muslimiinta oo dhan nin walba oo hadda aan maaragtay cilmi iyo tadani aan lahayn wuxuu aada u jecel yahay u talaminaya u raadinayo inuu bilaada gaalada ku noolaado asagoo marka waxa uu ka doonayana aysan ahayn cilmi askutay daratiis ama maaragtay cilaaj iyo daawada u aadid oo waxay raadinaya ay tahay luqmatul caysh inuu naga igu noolaan lahaa oo qofku markuu tagana hadda shaqo fiican ku kuyisinin marka waxay kamid tahay waxyaalaha ku hasaray dhaqan muslimiinta ah islaamku wuxuu la yimid ashyaau dhowra oo aada iyo aada u xifdiyo oo islaamku maaragtay wax kasta uu ka hormariyo waxyaabaha waxaa kamid ah waxaa la yidhahdaa maqaasid shariica waxaa kamid a xifdi diin diinka oo la xifdiyo oo la dhowro islaamka maqaasidiisa ay kamid tahay waxyaabaha kulliyaadka ah oo islaamku u qasdayo oo aada iyo aada u dhowro ayay kamid tahay xifdi diin diinka maaragtay in la xifdiyo sidaa darteed ayada waxaad ku arkaysaa kitaabka iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo camalkii salafka iyo ahlucilmiga aqwaashooda in dadka maaragtay looga dugayo lagana maaragtay aynayo wax kasta oo diinkooda dhaawacaya wax kasta oo u sabab noqonaya inay diinkooda ay ka fidyoodaan in aada iyo aada looga ilaalinayo waxyaabaha marka diinka lagu xijiyo waxaa kamid ah qofka muslimka ah in uu maaragtay ka dheeraado ku noolaashada uu ku noolaanayo daaru lkufri ama daaru shirki ama daar aan daarka islaamka ahayn ku noolaashada uu ku noolaanayo inuu iska ilaaliyo oo meesha uu ku noolaanayo ay noqoto daaru lislaam inay noqoto waxay kamid tahay wasaaisha islaamku adeegsaday diinka maaragta xijintiisa ayay maaragta kamid tahay haddaba waxaa loo qiijiin karaa daaru shirki ama baladu shirki ama daaru lkufri maxaa la yidhaahdaa daaru lislaamka maxaa la yidhaahdaa daaru shirki ama baladu shirki waxaa la yidhahdaa hiyo aladii tuqaamu fiiha shacaa'ir lkufri walaa tuqaamu fiihi شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل بلد الكفر أنا بلد الشرك وحال الإرادة الذي تقام فيه شعائر الكفر مثل بحث الوطن أيوه كفر علامات في شعائر كيسة أي كم وقته هذه كمثلية أي تهي هذه منكرات أي تهي غير كها هذه أي تهي عيالك غير الله أي تهي شرك جمارة في شعائر كيسة كم وقته ولا تقام فيه شعائر الإسلام إسلام كشعائر كيسة لجمع أيوه أو لجمع أيوه كالأذان في أذان كأخرى وصلاة جماعة صلاة الجماعة اللي بيجي كده أخرى والأعياد عيدين والجمعة هي جمعة على وجه عام شامل كما رك عام أه ودرس لنك الجارسة وعام لما رك اللي قيدي وجه عام شامل شيء مبدا حام بلاد كفر كفر له أقليات المسلمين الكل يهين وما رك صلاة الجمعة الجمعة في الكلام هو بحام حيل أقليات كاملاء الجيران أي صلاة الجمعة الجمعة في الكلام لا لا إنسان جميلة قصدكم نار جمعاء يا جماعة أنا أركب مايا امتحانا وشامل ومتعتوى وبلاد الكفر بقى ملاها مسلمين الكل الكريمة حافظ يبريني ملالين يجي بريني ملالين كطبيعة كالسماء طيب أعيادي جماعة وجماعات ولا يهرب لكن ملا تولين كا يهرب أبنين على يهرب من كأيب تولين بقى أمير إيسا على يبريني مركز بلد النوع عاسا يا وحا لرلا بلد الشرك يا لرلاوه بلد أسعارك الإسلام كي تعامل وموقنيته وميسي آتي السلام الأكبر الميسي آذانك مكي سلام الجاري كل عيو ومكي إيد إيساي أبدك من الجبرين هايو وحافظ والتولي كالسوا مثالي يكتر لني آذانك المغل الميسي سلام جماعة الذي بكني عياجي مارتين ظاهر المهين جماعة مارتين الآذانك آذانك أن يجيبني كافنا وحالي لما بلد الإسلام أيام رراوه marka beleda shirki in lagu noolaado oo qof uu deganaado oo muqiimu ku noqdo maxay maaragta islaamka ku qabaa xukmu iqaama mara xukmu liqaamati fi daari kufri daari kufri in lagu nogaado maxaa xukunka qabaa imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo qeyrkood waxay wariyeen xadiis laga wariyey samar ibnu jundub حديثنا مركو ورمي أبو داود وقلت هذه باب في إقامة بأرض الشرك وباب يهي لذاته لهم جاده أو لجناده بالكمارة الشرك له وبنانك يقض مثل كائن من العلماء بنانك معنا الراسي حديث كان كيني عن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله نبي عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك قف مشرك قف من لجوله وسكن معه أو لجوله وقف مشرك معه ما مشرك معه سهادة فإنه مثله فإنه مثل ما عاش مشرك من لجوله أو لجوله مثله عقل وقل قف مشرك أو لجوله أي مارك لم يهو حديث نفسي سوحة والحاكم سمعنا نفسي ذكوري أصوى مرفوعة لا تساكن المشركين نبي عليه الصلاة والسلام مشركين سمارتين هلبهنا ولا تجامعوهم لما هلبهنا فمن ساكن مقص مارة لجولا أو جامعهم هم لجولا فليس منا أنا لما نمعهم حديث مرفوعة حاكم الرسول صحيح على سبب البخاري حديث الألباني رحمة الله عليه في السنة الصحيحة الكتب الصاري حديث رقم كويس حديث ما لبكم سبع بغل وصد موال مركو الإمام الإمام الألباني حديث كإمارة الكوثاري وجابين النهي عن مساكنة المشركين إن لا يكرر إن مشركين تلوجهوا مثلا مشركين تلوجهوا قبل مشركين تلوجهوا للجوله ولجدا نبي غير عليه الصلاة والسلام فإنه مثل الوقت وقلب فإنه مثل على الأولى أي من بعض الوجوه وجوه كاركود وكشبها وجوه كاركود ayuu muslimka jabaa ma walba kama jabaho haddii qofka muslim uu yahay ma walba kama jabaho diida qaarkood ayuu muslimkiisa jabaaho maxaa yeelay iqbaalka la aqbalo oo xaggiisa loo jeesto qofka maaragta cadowga ilaahay ah wilaayada la siiyo waxay waajibinaysaa qofkii maaragta in ilaahay ka jeesto subxaana wa tacaala qofkii ilaahay ka jeestana shaydaan weli ka dhiganaya o shaydaankana qofka maaragtay wuxuu maaragtay gelinayaa naarta xaggeeda geenaya o ibnu qayim raxmat ullaahi calayhi xadiidkaa markuu sharaxay wuxuu yihi manaca rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama min iqaamati lmuslimi bayna mushrikiina nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu reeray uu diiday qofka muslimka ii doo oo ku nagaado bayna almushrikiina mushrikiinta maaragta dhexdooda idaa qadira cala alhijrati min baynihim haddii awoodin leeyahay inuu ka soo haajiro ayaga dhexdooda nabigaa diiday calayhi salaatu wasalaam markaasuu xadiidkan maaragtay uu sheekhu uu soo daliishaday sheekhulislaam taymiya raxmat ullahi caleyh wuxuu yiri famusaakanatuhum fi daahiri sababun wamadinatun limushaabahatihim fi lakhlaaqi walafcaal in gaalada laga dogo oo ayaga maaragtay doogaan lahaan oo sida daahirka ah waxay saab u noqonaysaa ay keenaysaa in gaalada la shabaho oo akhlaaqda iyo afcaasha maaragtay laga shabaho ee xunxun bal fii nafsi lictiqaad bal waxaa dhici karta ictiqaadka naftigiisa in maaragta laga shabaho oo markaa qofkii gaalka la degay marka dambe uu noqdo kaafir muslim inuu laga dhici kartaba oo iktiraadkooda ku dexjirkooda markasta munkaraadkooda arkaysid ciyaasha reeriga arkaysid adiguna ad daciif aad tahay oo qof maaragtay gaalada dhinacadiimu jirta aad tahay marka dambe qofka waxaa laga yaabaa inuu xataa nafsi lictiqaad uu maaragtay ka shabaho dad fara badan oo arrimo muslimiinta kamid ah ee naga soo tegay ee bilaadal kufri soo aaday noo soo noqday ayagoo wata wixii maal wixii watay wax ka diin wataw xaggii akhlaaqda xaggii dhaqanka xaggii maaragtay iltizaamka diinka dhan walba maaragtay ayuu ka bedelay marka qofka maaragtay gaalada ku dhex nool meel gaalada ay saytariso oy ay malaysay ka tariso oo ay qablo ay ka tahay muslimiintana ay dacafo yihiin qofka ku hoos nool qofkaasi gaalada wuxuu ka kasbanayaa akhlaaqdooda waxbuu ka qaadanayaa afcaashooda waxbuu ka qaadanayaa min xaysu yasr oo laa yashcur maarato waxaan ogsoonahay marka bilaadi islaamka la joogo oo muslimiinta la joogo maalmaha fasaxa ay yihiin waa maalinta khamiista ah iyo maalinta jimcada ah dadkii muxaadaro dhiganaya dadkii isballansanaya dadkii meel isugu imaanaya dadkii dana iskale maalmahaasaa la ballamaa waxaa arkaysa adigoo maaragtay bilaadii jooga oo maaragtay muslim ah ayaa laga yaabaa in maaragtay guryihisaada aada axadiisada lagu aadiyo axadiisabti in lagu aadiyo oo qofka marka firaaanaleedi axnaamtaysan firaaqaleenahay marka anaga akhlaaqda laftigeedi ayaa wax laga kasbanayaawo oo qofka waxaa maanta jumcada ah inuu shaqo iska aadayo uu shaqaysanaayo shaqo isku maalka u duwanay xataa la dhici karta inuusan xataa weelkaaysan kala ogeyn laakiin xadda iyo sabti waa la yaqaanaawo maalmo la yaqaano oo maaragtay duruurka iyo muxaadaraadka lagu aadiyo ayay noqoto gaalada waxaa laga kasbanaya akhlaaqdooda wuxuu qofka maarata ku dhex jira uu maarata kasbanaya xadiidkaas sarana jumbo kitaabka nawi awdaar ee sheekaani ka leeyahay ee muntaqal akhbaarka sarxaya ayaa maaragtay wadaadkii maarata kitaabka alifay kusoo arooriyey sheekaani markuu xadiidkaas saraxay wuxuu yiri fii daliilun calaa taxriimi musaakanati alkufaar wajuubi mufaarakatihim xadiidkaa waxaa ku sugan daliil tusinaya calaa taxriimi musaakanati alkufaar gaalada in laga dhego xaaraantinimadeedu inay xaaraan tahay iyo wujuubi mufaarakatihim wajuubi mufaarakatihim gaalada in la faaruqo laga soo tago waajibnimadeeda adilo tusinaysa ayaa maaragtay adilo tusinaysa daliil tusinaya ku sugan marka xadiidkaa wuxuuna tusinayaa inaan gaalada dhexda ku nagaano in maaragtay xaaraam ay tahay inay waajib ay tahay in maaragtay gaalada maaragtay laga soo faaruqo oo laga soo tago waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qofkii mushrika meela jooga oo la jooga kaa maaragtay mushrika maaragtay ayuu lamid yahay wacan jariir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaala bacasa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama sariyatan ilaa qafcan nabiga wuxuu diray ciidan qabiiladii jira qafcan uu u diray qabiiladii markii ciidankuu tegay factasama naasu minhum bisujuudi qolaha kamida ayaa markii ciidanka muslimiinta arkeen ay sujuud la baxeen bimacnaa inay muslimiin yihiin inay sufyaan ay reebaan rabo waa ay sujuudeen fa asraca fiihim alqatl ciidankii markaa in maarata inay jiraan ayay kula degdegeen oo maarata dhagtood uga daran waay ee sujuudoodii waxaa kama soo qaadin fabalaga dalika anabiya sala allahu calayh wasalama nabiga ayaa arrinkii marka u gaaray fa amara lahum markaa nabiga dadkii wuxuu amray binisfi alcaqli jiyadooda barkooda u amray jiyaday lahaayeen barkooda ha la siiyo markaasuu nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna abwari lmushrikiin nabigu wuxuu yihi ana barii'un anigu beri ayaan ka ahay min kulli muslimin muslim kulligiis ayaan beri ka ahay muslimkaasoo yuqiimu degan bayna adhuri lmushrikiina mushrikiinta dhexooda degan qof kastoo muslim ah ee mushrikiinta dhexooda degan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam anigu beri ayaan ka ahay qaaluu markaa waxay dhaheen yaa rasuula allah lima lima rasuulka allow maxaa beriga noqonaysaa qaala markaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa taraa-a isma arkaan naaraahumaa qofka muslimka iyo qofka mushriga labadooda bal isma arkaan rawaahu abu dacuud watirmidiy wagayruhuma waana xadiis maarata saxiixa aw oo qofka muslim ah iyo qof mu'mina qof muslim iyo qof mushriga inay deris noqdaan oo labadoodaba iska soo horjeedaan oo dadkaas reer kale iyo dadkaan reer kale lailaalabara deriska ah dadkooda ay ku muuqdaan oo ay ku jeedaan in qof muslim iyo qof mushriga sidaas ay kala noqdaan ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam ibnu casiir saaxib nihaaya xadiidkaa marka salaa wuxuu yihi yalzamu lmuslima qofka muslimkaa waxaa waajib ka ah wayajibu calayhi korkiisana waajib ku ah an yubaacida manzilahu can manzili mushriki inuu gurigiisa ka dheereeyo qofka mushriga gurigiisa inuu ka dheereeyo qofka gurigii mushriga iyo asaga in labada guriyay kala dheeraadaan walaa yanzira uusama degin bilmawdici aladii nuuqida in uuqida fiihi naarun meel meel haddii maara darkiisa la shugo ay u muuqanayso maanta maarata ninka mushriga yuusan degin walaakin yanzilu maca almuslimiin qofka muslimkaa muslimiinta uu wadegaya fii daarihi daarta muslimiinta uu wadegayaayo fa inamaa kuriha waxaa loo kaalay mujaawaratu lmushrikiina mushrikiinta in lala gerto waxaa loo nacay oo shareecad u diiday liannahum laa cahda lahum walaa amaan maxaa yeele ballan ma lahan amaana ma lahan daartii ay doonaan ayaa dadka dhex degan ee muslimiinta sidii rabaan ay kawada imaarata waana ogsoontiin adinkaan udaxyo badan inaysay dileen inaysay dhaceen inaysay maarata xireen adinkaa maarata la socdowa mar alla markay ay doonaan qofkii maarata ay rabaan ayay maarata la baxaya maarata sidii rabaan kawadayaan wax maaratay ka celin kara ama maarata ujiibi karana ma jiro maarata asaabiga xadiidkaa sharxay wuxuu yihi waqiila macnaahu waxaa la yihi xadiidkaa macnihiisa wuxuu yahay ana allaha faraqa bayna daari lislaami walkufr ilaahay waa kala saaray oo waa kala farqiyey daarta islaamka iyo daarta kufriga falaa yajuuzu limuslimin qof muslim uma banaana an yusaafina kufaara gaalada inuu la gelo fii bilaadihim bilaadooda xataa idaa uuqiduu naaran kaana minhum xataa markay naar wariyaan oo kale macayawa oo dadkaa waxaa iskale noo muuqda waa gaalo yaalayo maarata yaa gaaladu waa maarata laleeyahay sandijiin ibnu qayim raxmat ullaahi calayhi xadiidkaa markuu sharaxay wuxuu yihi sidee dabku waa shicaaru lqawmi oo dadka maarata baadiyaa degan iyo carabta waxaa lagu yaqaana markay meel degaan dar ayay maarata shitaan wa calaamadda lagu yaqaano meesha ay reerdegan yahan wa yaa dadkana maaratay reerka shifay dadka ayaa kusoo raaca oo dadka musaafiriinta markii gabal ku dhaco meel ay fiireen meesha bay ka sugan yahay ayay maarata ka weexdaan wa meesha bay sugan yahay ayay maarata ka weexdaan marka qofka muslimka ah haddii maaratay gaaladu ula berso oo maaratay sidaa ay noqoto hadda fi acdaadihim ayaa lagu tirinaya markaas sheika wuxuu yihi fa naaru lmushrikiina tadcuu ila shaytaan naarta mushrikiintu waxay u yeeraysaa shaydaanka xaggiisa wa ilaa naari alaakhirati iyo naarta aakhiro fa inamaa tuuqadu fii macsiyati illah waxaa lagu huriyaa ilaahay macsiyadiisaa lagu huriyaawo wa naaru lmu'mini qofka mu'minkaa naartiisana tadcuu ila allahi alla xaggiisa dadku yeeraysaa wa ilaa taacati illaahi ilaahay taacaysu yeeraysaa wa icjaazi diinihi in ilaahay diinkiisa maarata in la cijeeyo fakayfa fakayfa tattafiqu annaaraani wahaadaa sha'nuhumaa sidee labadaa naar ay meel isugu imaanayaan ayagoo arrinkooda sidaas u yahay maarata o bimacnaa maarata inay isu yimaadaan oo ka dersaan qof alla xaggiisa ugu yeeraya iyo qof ninka naar ugu yeeraya inay meel kala joogaan ma aha mama kala joogi karaan marka xadiidka waxaa ku jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo maarata og in maaratay muslimiin ay yihiin ayuu haddana wuxuu yihi misri diyatii diyadooda darkooda hala siiyo xataa diyo kaamila lama siinin marka bacdi ahlicilmi waxay yidhahdeen inamaa amara lahum bimisri lcaqli nabiga ayaga wuxuu u amray diyadii darkeedu amray bacda cilmihi biislaamihim asagoo nabiga ogaaday kadib calayhi salaatu wasalaam inay maaragta muslimiin ay yihiin liannahum qad acaanuu calaa anfusihim maxaa yeelay naftooda wax uu kaalmeeyo in la dilo u kaalmeeyen wa in la dilo oo meeshaa lagu dilo ayagaa naftiga u kaalmeeyey maxaa yeele waa bimaqaamihim bayna dahmaanay ilkufaar waxay maaragtay degeen ay maaragtay dilo ka dhiseen gaaladii dhexdoodii fakaanuu kaman halaka bijanaayati nafsihi wa janaayati gayrihi waxay labihiin qof dhintay maal xasidii ku geysay iyo dhaawac cid kale u geysay qof dhintay maaragtay lamid yahow maxaa yeele in la dilo ayagaa asxaabay soo noqday oo meel gaala lagu yaqaanay ayay maaragtay degeen sidaa darteed waa misujiyati ayaa maaragtay loo siiyey waxaa kaloo xadiidka ahlicilmiga qaarkood leeyihiin naarta waa shacaarka qoomka oo marka la rabo ciidanka habeenkii markii la gaaro carabta waxaa la samayn jiray ciidanka markii habeenka la gaaro ayaa dalkii sitaan la firi jiro marka dalkooda laga qiyaasijiyey tiraday intooda la eg tahay marka haddii dalkooda dad fara badan noqdo tiradii waa badan tahay haddii dalkooda yaryaana tiradooda maalka waa yaraanaysaawo marka qofka muslimka ee gaalada ku dhex jira wuxuu badinayaa gaalada tiradooda badanayaawo oo muslim kusoo duuri lahaa ama ku jihaadi lahaa markuu arka tira badnidooda ayuu ka noqonayaa marka wuxuu sababuu noqonayaaba gaaladii maaragtay inaan maaragtay laga duulin bal waxaa laga yaabaa qofka gaalada ku nool beledkaas uu ku nool yahay ee caruurtiisa ay joogto oo asagu ka shaqaysto oo baabuurkuu ku dhex wato oo miladuu ku haysto inay dhibka la macalmaani karo dhibkiina la macalmaanaysa oo maaragtay la jeclaado inay meeshaan aamin ay noqoto oo aan la soo wareerin oon balaaya ka bixin oon cid kalaysan qarsanin oo waxaa dhici karta xataa in marka da maaragtay musliyadii kusoo guuleen xataa inuu maaragtay difaac laxdaa dhici karta maxaa yeele caruurtiyaa u jirta meesha maalkiisa meesha ku yaalla sidaa darteed marka waa difaacaya oo wuxuu noqonayaa hadduusa difaacina ugu yaraan qalbigiisa ka jeclaanaya in meesha ay noobisan tahay meesha marka waxaa ka baxaya burbigii gaalada loo qabi lahaa nacaybka loo qabi lahaa gaaro ku jir ayaa meesha maaragtay ka baxaysa xadiidka saddexaad jaliil radi allahu tacaala canhu wuxuu yiri baayactu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama nabiga waxaan bayca kula galay oon kula ballamay calaa iqaami salaa salaadii maaragtay eegidooda wa iitaa'i zakaati iyo zakadii dhiirigooda iyo wanusxi likulli muslim inaan qof kastoo muslim u naseexeeyo wa calaa firaaqi lmushriki iyo inaan mushrika faaruqo oo mushrika meeshuu ku nool yahay aan ka tago sidaasaa nabiga bayca kula galmay calayhi salaatu wasalaam xataa siday ahmiyadu leedahay in bilaad lkufri bilaadu shirki in laga dheeraado nabigu wuxuu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam inuu bayco iyo cahdi uu kula galo saxaabada maaragta qaarkood lafdinka ayaa waxaa ku sugnaa nabigu inuu yubaayicuka calaa an tacbud allah wa tuqiima asalaat wa tusiya zakaa wa tunaasax almuslimiin wa tufaariq almushrikiin waxaan kugala ballamaya inaad alla caabudid oo salaada aada oosid oo zakada aada bixisid oo muslimiintaad u naseexaysid wa tufaariqa almushrikiina mushrikiintana aada maaragta faargiyo hadda maaragtay waxaa qofka muslim ku laazimaya an yubcida manzilahu inuu gurigiisa ka dheereeyo can manzili mushrikiina mushrikiinta gurigooda inuu ka dheereeyo ayaa maaragta ku laazimaysa qofka maaragta muslimka ah ee hayuurka ah ee diinkiisa inuu unabadgala jecel wakadalika nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii muslim mushrigee soo islaama nabiga wuxuu gaarsiiy inuu yidhahdaba camal laga aqbali maayo ilaa mushrikiinta u kasoo faaruqo xataa maarata mushrikiinta iyo bilaadkooda ka soo tago ilaahay ka camal ka aqbali maayo can baazi bni xakiimin can abiyi can jaddihi marfuucan xadiidkaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbal allahu caza wajal alla ma aqbalo min mushrikin qof musriga kama aqbalo bacda maa aslama markuu islaamo kadib inaan camal kama aqbalo aw yufaariqa almushrikiina ilaa mushrikiintuu kasoo faariqo ilaa muslimiin uu ku aado ilaa muslimiintuu kasoo dhexbaxo oo maarata mushrikiintu kasoo dhex baxo oo muslimiinta daartoodii soo aado ilaahi subxaana watacaala camal kama aqbalo ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaa adduunyadaas dhammaantood waxay maaragtay ku haysaa in maaragtay bilaada mushrikiinta lagu nagaado oo maaragtay la joogo asalka diinka inaysan maaragtay ku banaanayn ee qofka muslimka ah inuu kasoo dheeraado oo kasoo baxo in maaragtay looga baahan yahay maxaa yeele khatarta ay leedahay oo qofka muslimka diinkiisa ay ku leedahay akhlaaqdiisa ay ku leedahay dhaqankiisa ay ku leedahay aadaabtiisa ay ku leedahay khatartaas ayaa aada maaragtay u weyn maxaa yeele waxaa in badan la arkay reyrkeena u arkay dad fara badan inay ixlaafeen oo maaragtay dadkii meelaha deganaa ah ay maaragtay soo noqdeen wixii ayla tageen wax kadib la soo noqdeen oo qaarkood ay fusaaq ay soo noqdeen qaarkood ay murtadiin ay soo noqdeen oo diinkooda ka rigooday ilaa marka dambeyna way diinkiisa isu jeejeesayaan ahalkiisa isu jeejeesayaan dadka maaragtay ahlu diinka diinka jecel ay macdi yihiin sidaa darteed maaragtay waxaa habboon oo mutacayin ah in maaragtay arrinkan laiska xifdiyo oo iqaamada muslimiinta maaragta aad laysoo ilaaliyo marka qofka maaragtay inuu beledka muslimiin mushrikiinta inuu maaragtay joogo ay laabudda u noqotay oo daruuri ay u tahay daruuri waxaan leenahay matala muslimiintu waxaa lagu hayaa safaaradda muslimiintii joogaa calaaqaadkii joogaa daruuri noqoto maaragtay ama ciidi uusan bilaadii muslimiinta uusan kaheraynin ayuu meeshaa kasoo baranayaa qofka noocaas ah ee in dhulkaa gaalada inuu joogo lagama maarmaan ay noqotay oo maslaxa caam ay ka imaanayso oo maslaxa caam ay ku jirto qofkaa maaragtay lala sarbiyo taasi waa loo sarbiyaa sida sheekhu maaragtay maxamed bin saalih utaymiin raxmat ullaahi calayhi kitaabka uu ku sharxay maaragtay alusulu salaata uu ku sharxay sida maaragtay sharciisa laga maaragtay fiirin karo wuxuu sheekha maaragtay uu yiri falisaamatu fi bilaadi lkufri laabudda fiiha min shardayn asaasiyeyn nigaashada lagu nigaado bilaada kufriga waxaa laga maarmaan u ah lala sarbiyo asaasi ah shardigood waxay tahay amnu lmuqiimi calaa diini bixaysu yakunu cindahu min alcilmi waaliimaani wa quwati alcazimati maa yadmainuhu cala asabaati calaa diinihi waalxadari min alinxiraafi walgayri in qofka maaragtay meesha ku nagaanayo muqiimka ah inuu diinkiisa aamin u yahay diinkiisa inuu aamin u yahay oo maaragtay cilmiguu leeyahay iimaanuu leeyahay cazimo adag uu leeyahay oo cilmigaas iyo iimaankaas iyo cajibada uu leeyahana oo maaragtay ku kalsoonaan karo inuu maar diinkiisa maal ku sugnaanayo iyo inuu ka digtoonaado qofka minal inxiraafi walgayri inuu ka digtoonaanayo ee inxiraafka diinka uu ka leexdo iyo maaragta dhumidooda wa an yakuuna mudmiran licadaawati kaafiriina sidaa waa haddana waa inuu qalbiga markas ugu jirto cadaawada gaalada oo markasta gaalada u maaragtay necab yahay wa buqdahu uu aada u necab yahay isagoo ka dheeraanaya can muwaalaatihim wa maxabatihim gaalada maaragtay inuu weli ka dhigto inuu jeclaado maxaa yeele gaalada weli laga dhigto oo la jeclaado iimaankeeda filaysahay qofkii gaalada jeclaada gaalnimadeeda ku jeclaada shaki diinkiis uu ka sakasiya darteed u jeclaada waxay ku jiraan qanaacsanada ku qanaacsan darteed u jeclaada qofkaasi qof maaragtay haddii ool mutlaha murtad u noqonayaa diinka maaragtay ka baxaya haddii maaragtay qaraabanimo iyo saaxiibaan nahay iyo inuu xoolo ayana ka qaato iyo waxaas u jecelyahaana laakiin diinkiisa uusan ka sakisnayn diinkiisa usan seen yahay gaalnimada uu necab yahay gaalada uu necab yahay gudahaan laakiin wuxuu jeclaado saafaysaana waa qof faasiga markaa noqonayaa oo daciif liimaan ah waayo allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa tajidu qawma yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum laa tajidu helimaysi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dad rumaynaya alla iyo qiyaan helimaysid oo aadamaha kuwa jecel kuwa khilaafay alla iyo rasuulkiisa ma dhici karto qof alla rumaysan aakhiro rumaysan inuu addama jeclaado qof maaragta alla rasuulkiisa ka khilaafay haba ahaadeen kuwaas alla rasuulkiisa ka khilaafay aabbayaalkood waa wiilashooda walaalahoo qaraabadooda ku ugu dhawaa noqdaane maba dhici karto maaragtay ma dhici karto inay qalbi qof ku kala kulmaan xubullaahi iyo xubu rasuulihi iyo xubu acdaa illaahi warasuuli ma dhici karto wax dhici karto maaragtay ya xubu maaragtay allah subxaana watacaala iyo xubi rasuulihi inay qofka qalbigiisa ku jiraan haddana maaragtay gaalada uu jecel yahay acdaa allah uu jecel yahay wax dhici karta maaha maaragta ya allah inaad jeceshahay gaaladana aada jeceshahay qalbi kumada kulmi karaan ama ilaahadan jeclayna jacaylka ilaahay sidanka beena wa imaa gaalada ayaad necarkaawa wa imaa gaalada ayaad maaragta necarkaawa qofka marka wax suuragala maahan qofki inuu maaragtay sheegto maxabat alxabiibi haddana maaragtay gaalada uu jecel yahay maaragtay fatuxibu acdaa alxabiibi watadaci حبا له ما ذاك في إمكانه شرط المحبة أن توافق من تحبه في المحبة بلا نكران ابن القيم ما ركنيش فيه ما ركوه أتحب موحد بحسه أعداء الحبيب الله حبيب كأعداء يسميها بحسه وتصدقني موحد أدوها بنفسه يدنها يا حبا له ما ذاك عسه إلى الأرض عشرة ثلاثة عليه حبيبك مؤمنين تجعلون أعدائي توازعتها بها ما ذاك في إمكان كانت نارة في رجل معهم وحد إكرا إيسيان كرا ما هم نارته قفك على الجعل وإنه وحي الله الجحلية والجحلابة إيه الله النعية وإنه نارة النعبالاه وإنه نارة المسلمين ويجعله وحكبه هيدا على الله منها كبه هيدا ولا يمتوريه كما هناك وعليها لقد مسلم كريم معه أي أمارة الود عن الهوى فهو مقبل نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمنين وعليه قامنا إلى الجارة أمارة النعيم وإيسا الجعلين وإبرك مقنوان وعيش الكتب تأخوها وأمارة في الثلاثاء أي أغسان مارتين دلالة أي أغسان وحاكيها الله إنه سوشة مسائشة قصة مسلمة gaar kastoo muslimada wiil kastoo muslima laga rabo inuu barto haddana ku camal fala waxaa kamid ah ana man ataaca rasuula waxada allaha laa yajuuzu lahu muwaalaatu min xaada allahi rasuula walow kaana aqraba qariin qofka allah ateecay oo rasuulka adeeca calayhi salaatu wasalaam allah waxiday uma banaano qofkaas inuu yeri ka dhigto man xaada allaha warasuulahu qof alla rasuulkii ka khilaafay walow kaana aqraba qariin mid u dhow kanugu dhawaasadana ha ahaado inuu maaragtay weli kalikoo banaanada tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan xataa tu'minuu billahi waxda nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii maarata rumeeye wehmiyey oo mixigiisa ahaa waxaa idinkugu keen kudhawasho wanaagsan markay dadkoodii ku yidhaahdeen annaga maaragta adinka iyo waxaad caabudaysaanba beri baan kan adinka gobeysa waa idinka kufinay baxdeedana waxaa ka daahiray cadaawa daahira iyo badaa cadaawada maadaxaysan ee gaalada waa inay daaratay muuqataan lamaaratood waxaa baxdeena ka daahiray cadaawad iyo ismaaciil abada weligey weligey saasaan ku naxab nahay alaan u nahay xataa tu'minuu billaahi waxda ilaahay allahan ka rumaysaan keligiis oo aad ka waxigaan marka shardiga koob oo kamid ah shardiga labaadna waa an yatamakana min idhaari diinihi waa inuu qofka ou makansadaa oo u suurooyeyso inuu diinkiisa daahirsado bixaysu yaquumu bisacaa'ir islaam oo ku taagaayo sacaa'irta islaamka biduuni numaana ayadoo cidii diiniisa aysan jirin oo falaa yumnacu min iqaamati salaa aan loo diidaynin salaadii inuu eego waljumcati waaljamaacaat jumcadii jamaacaadka aan loo diidayn maarto haddii cid la joogto ay jirto waa inuu xor yahay ee qofka maarata uu gudan karo cibaadaadkiisa maaragtay uu xor yahay waajibaadka ilaahay uu saaray inuu la imaan karo uu la imaan karo waxaa laga wada ma ahan asaga naftiisa keliya asaga iyo ahalkiisa ciddii mas-uul ka yahay waajibaadka ilaahay ka saaray waa inuu xugi karo maaragta cibaadadiisa tarbiyeynteedii nidaaminteedii waa inuu xor u yahay maaragta oo cid soo joogsanaysa waajibaadka sharciga aysan jirin shardigana waa shardi haddii labadaa shardi mid kamida la waayo oo labadaa shardi oo la waayo qofkaasi uma banaano ama arrin caama u taagnaayo ama cilmi gooniha kasoo daranaayo uma banaano qofka noocaasa inuu jibaada gaalada uu ku nagaado qofkii labadaa maaragtay aan wax daruura ku qasba aysan jirinna adoog asaga uma banaanaynba owlka asaga uma aysan banaanayn oo qofkaas maaragtay mamnuuc ayay maaragtay ka ahayd inuu maaragtay jibaada uu ku nagaado marka qofka laga hadlayo waa qof ay daruura ay noqotay inuu meesha maaragtay uu taga ayaa laga hadlayaa laakiin qofka daruur ahayn waa banaanaa marka waxaa waajib ku ah qofkaas dudayn masaakiin ku gaalo ku noolyahay diinkiisana inuu maaragtay ilaahay caabudiisa usa makansanin waxaa waajib ku ah inuu bilaada gaalada uu kasoo safro ayaa maaragtay waajib ku ah allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إن الذين توفاهم الملائكة هو ملائكة أوصنيته أو نفسك كاية ملائكة ظالمي أنفسهم أولا نفسه رجل naftooday dulmiyeen ee naftooda maxay ku dulmiyeen waxay naftooda ku dulmiyeen bilmuqaama maca alkufaari gaaladii la bederaayeen wa tarki lhijrati inay gaalada kasoo haajiraan ay maaragta ka tageen wey dadka noocaas ah ayagoo naftooda dulmiyey malaa'igtay nafta ka qaadayso qaaluu malaa'igtu waxay leedahay fiima kuntum ay fii ayi shayin kuntum min amri diinikum diinkiina umuurtiisa maxaad uga sugnaydeen umuurta diinkiina maxaad uga sugnaydeen ya namadee la jirtay calayhi salaatu wasalaam hijradii jihaadkii gaala weli jihaadayay umuurta diinka maxaad uga sugnaydeen waa la weydiinaya maaragta xaalka aad ku sugnaydeen sheegaya maaragta lagulawa bima tamayaztum can ilmushrikiina mushrikiinta maxay uga socnaadeen nabigeena la jihaadin calayhi salaatu wasalaam khayrkii faraha badnaa cilmiga nabiga arinaya calayhi salaatu wasalaam iyo diinkii sheegayo maa maaragtay waxma ka hokeen muslimiinta ma la socotee muu kaalmaynayseen muslimiinta acdaadii iyo dunyaan muu kaalmaynayseen sima kuntum maxaad ku sugnaadeen qaaluu waxay leeyihin ayagoo cudur daaranaya kunnaa waxaan ahay mustadcafiina kuwa la daciifsada fi lardi arada kuwa laga daciifsada ayaan maaragtay oo inaan maaragtay diinka aan oogno oon diinka waajibaadka aan u kacno tabar maaragta uma helinin mustadcafiin ayaa maaragta ahay ha ilmihi inaan kordhiyeyno tabarna uu ahaayo waxay dhigtaan iskoola gaalo dhigtaan waakada sidaasoo qofka maaragta leeyahay maqluumiin ayaan nahay maqluumiin ayaan ahay hijraana lahayn hijray laakiin qudwadahayn maaragtay waa awoodeen warkaasay dhehen saadiqiin ku dhacan qaaluu malaaigtu waxay leeyihiin alam takun miyaysan ahayn ardullaahi arlada ilaahi miyaysan ahayn waasicatan ku ballaaran miyaysan ahayn oo fatuhaajiru markaad haajirtaan siyaa arlada ahay ilaahay dulkiisa waasan ahayn oo haddii bilaadii kufri inaad maaragtay waajibaadkiisa hore aad ku oogtaan aad sabab u weydeen yaa arlada ilaysa waasac maahayn oo meel aad laga ku caabudi kartaan soo ma aysan jirin wuxuu leeyahay maaragtay fi naasir sahdi markuu aayaddaa sharxayo faxaysumaa kaana alcabdu fii maxalin laa yatamakanu fiihi min idhaari diinihi faina lahu mutasacan aw fuscatan min alardi meel alla meeshii addoonku uu yahay oo maaragtay isu suuragal ahayn inuu diinkiisa ku daahiriyo wuxuu leeyahay dhukila waa waasiq aradu ilahi maaragtay waa ballaaran tahay wuxuu heli karaa meel ilaahi subxaanahu watacala uu ku caabudo oo cibaadadiisa ku dhaarsado sida allah yiri subxaana watacaala yaa cibaadiy aladiina aamanuu ina arbii waasica ina arbii waasicatun faiyaaya facbuduun ilahi wuxuu le arbiga waasic aniga iyo caabuda haddii meel ciiday kuu noqoto oo meesha alla aan ku caabudi karin oo meesha aysa kuu suurooy inaad diinka ku dhaarsato meel kale alla ku caabudi karto ayaad maaragta heleysaa marka sidaas ay yihaahdeen ilahi subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala kuwii noocaas ahaa oo hijrada maaragta awooday ee haajiri waayey ilaahi wuxuu yihi fa ulaa'ika kuwa ma-waam hoyadkoodu jahanamu jahanamo waayo wasaa'ad jahanamana waa xumaatay masiiran meel loo ahaado ay u xumaatay meel loo ahaado ayay maaragta u xumaatay oo soorka keenay inay jahanamo galaan wax kale ma ahan waa inay ka tageen hijradii ku waajibto marka ayadda waxaa ku sugan daliilun calaa ana alhijrata min akbar waajibaat daliil tusinaya hijrada bilaada gaalada laga soo haajiro bilaada aan diinka maaragtay lagu daahiri karin oo qofka uusan makanka karin in ilaahi ku caabudo in laga soo haajiro bilaadaas waa inuu min akbar waajibaat waajibaadka kuwii waaweynayay maaragta kamid tahay wa tarkuhaa in laga tagana min almuxaramaati waxyaabaha muxaramaadkay kamid tahay bal min akbar alkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwiisii waaweyn ay naar ku jiraan marka ilaah markaa wuxuu soo reebay dadka mustadcafiinta ah ee dharta ayuu alla soo reebay subxaanahu watacaala oo allah wuxuu yihi ila almustadcafiina min alrijaali wannisa walwildaani aladiina laa yastadiicuuna xiilatan walaa yansaduuna sabiila ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday maahan oo xaqa mustadcafiin u ahaa ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday oo xaqiiq ahaan mustadcafiin u ahaa maaragta oo aan qudro aan lahayn inay soo harjiraan sunnaba aan qudro maaragtaan u lahayn kuwaa la daciifsaday ma ahan ayaga kuma jiraan kuwaa la daciif kuma jiraan oo meer rijaaladii kamid ah la nisaa maalihi ah weligaana caruurta ah laa yastabiicuuna aanan awoodin حيلة حياتهم أو مرتون حيلة يكبحان أو ناس أو بعن أولا لا يستطيعون حيلة ناس أمارة وعي شكيلة إنسان كإنه سمعيون مقرين إلا إذا بدل جيده مركز وجوده يسبحه أو سكة يوضعه مركز سمعيون أنا يارا ينسدد عليهم أب- أبواب الحيل أبواب في حيلين يترسل فرطمنها لما كبحوا له ليلة مرمية كامة قصة بجريمة كامة وحو كبح مايسة مركز مارتين سوى مسجده oo marada isu celatay markaasu maaragtay wuxuu kudhacsiiyaho kuwa noocaas ah fa ulaaika kuwaas xasa allahu alla wuxuu mudan yahay an yacfuwa canhum ilaahi inuu cafiyo wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday cafuwan gafiiran mid dhaafin badan oo cafin badan ayuu allah ahaaday subxaanahu watacaala marka kuwaan xeeladan la awoodin ya waa ka dhacaysa maaragtao aayadda waxaa kaloo ku filan دليل على أن من عجز عن المأمور من وزن وغيره فإنه معذور دليل تسمية قد هذه الشيء لأمره كعاجزه وزن غير شيء قد هو معذور قد هذه هو معذور ما لكوه فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا علي وقت عليه هو قد يحيى أمري أدوت الأولين كعاجزه قد هذه مرة واقف معذور أي مرة مغنى يوم مركز الله سبحانه وتعالى markuu noo soo sheegay dadkii maaragtay hijradii ka tegey iyo aqsaamtoodii ayuu kadib ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nagu tartasiinayaa inaan maaragtay hijroono oo bilaadi gala laga soo tago alla wuxuu yihi waman yuhaajir qofkii haajira fii sabiili illaahi jidka alla dhexdiis ku haajira yajid qofkaasi waa helayaa fi lardi arada dhexdeeda wuxuu ka helayaa muraadaman makaanatan dillayn meel maaragtay uu ku dilleeyo yaa meel gaaladu ku dileeyo ayuu helayaa kasiira oo fara badan muraadaman makaanatan caraynadii jiray ilaa muslimiintii maka joogtay markii maka lagu dhibay oo ku dhirtoodeen madiina yimaadeen markii madiine yimaadeen isku carursadeen gaaladii kufaartii joogtay ee ishaas maka joogtay waa ka xumaadeen waa ka maaragtay ka calanyeedeen aaday u dhirtay waa mujis maaragtay qofkii marka fiisiri muhajira meel gaalada uu ku carogeliyo oo maaragtay oo ku dileeyo oo fara badan ayuu maaragtay liyaawa iyo wasacata waasaxnimo xagga maaragtay risqiga maaragtay waman yakruj qofkii baxa min beytii gurigiisa ka baxa oolaadiisa maaragtay eeal ka soo tegay gurigi ka soo baxay yuhaajira ila allah wa rasuulihi asagoo u haajiraya allah iyo rasuulkiisa xaggiisa u haajiraya maaragtay uma yudriku lmawtu kadibna mawtku uu haleelo yaa asagoo meesha uu rabo uusan gaarin dariiqa uu ku haleelo faqad waqaca waa sugnaaday أجري أجرتيسه على الله لكل في الجمالوه وكان الله ألا نوقع عليه غفورا من أفضلهم رحيما أو محرسا بغا آياتها إلهي سبحانه وتعالى وهو نجعل يسين الله إجرين نجعل يسين الله وهو ما عدين الله إجرين وحا كتلة أو مصالحة مصالحة يا سيد الدين هي من آخرة لا يرى ما يرى كتلة تاوه إلهي سبحانه وتعالى وعد يوسف الله صادق الله يقول ما شاء الله raggii soo haajira oo biraadiisa ka soo taga alla dartii usoo baxa asagoo alla raalaabihiis gelinayo qofkaas wuxuu helayaa aba wuxuu ka helayaa meelo badan yaa oo maaragtay gaalada ay ku dilay karo oo waasica masaalix diinna waa ka helayaa masaalixa diinna maaragtay waa ka helayaa qofkii raba maaragtay dadka qaarkiis oo fara badan marka la yidhaha soo haajira oo dhulkaa gaalada isla soo taga war meel wanaagsan maaha waxay malaynayaan hijrada in maarata ku kala tegayaan oo dadkiisa maarata kusama ku noolaanayo marka lasoo haajiro kadib qanimiridi la hoysay aan la horeyni faqirtinimada maarata la gelayo kadcigiya lagu nool yahay in guli la gelayo shida maaragtay in la gelayo hadda barwaaqa la haystaa dadka qaarkiisaas leeyihiin arrinka sidaas laakiin ma aha waxaa qofka muslimka ugu wada laga rabaa fa ina almu'mina qofka mu'minka ah maa daama bayna adhuri lmushrikiina intuu gaalada ku dhex jiro oo gaala ku dhex leeyahay yadiinuhu fii gaayati naqdi diinkiisa nuqsaannimada nuqsaanta meeshii ugu dambaysa uu ka joogaao warkaa wax dhahay waa finasira sacd laa fi lcibaadaati alqaasirati calayhi cibaadaadka asaga maaragtay ku kooban sida salaada oo kale maaragtay ayaga keliya maaha iyadoo naxwiha walaa fi lcibaadaati almutacadiyati walaa cibaadaadka mutacadiga ah kaljihaadi fi jihaadka oo kale qarniga ficil loo jihaado inii raacayo cibaadada isagu gaar ku gaar ku kooban iyo cibaadada maarata gudbaysa labadaba qofka maarata nuqsaan uga sugan yahay labadaba nuqsaan ay marinkan yahay salaada soo qaado qofka jamaacada waxaa laga hela masaajidin ka dheer yahay masaajidna lagasana guryaha ijaasa masaajid ay yihiin aadaha qof uusan maqlaynin yaa ayaa laga yaaba maaragtao laakiin bilaaji islaamki qofka taacadun meel kasta socdaba mar aadaama marka aad la gaaro aadankas ku dhacay maaragtao masaajida kugu dheereyeysaa haraka weysayso masaajida waxaa laga yaabaa intaa salaada samaysanaysa inuu dukanayo inuu garbisaa ka badnayn qofka laakiin salaada ku daboolayo ee suginayo bilaadka ku hirjoogo maragaa waxaa dhici karta inuu masaajidka halkaa ka tago labada kale toban ka sacsi baa dheerta maaragtao asaga maaragtay meeluu ku dukado iyo jamaaco ku dukado maaragtay raadinayo jimcooyinka qaarkood in garabkiisa dad ahlu sunna ah uma dukada laga laga yaabaaba oo dad maaragtay ay bidacay u dheeran yihiin uu garab kale maaragtay salaadii maaragtay u aado arinku sidaas maaha maaragtay marka qofka muslimka ah mugtaan ayaa xagga diinka ugo jihaadkuna soo dhaafa laa qowl walaa ficil qof gaalo ku dhex jira oo guri ka ofee gaari yahay ika soo horjeeda gaari yahay kaka koreeya gaari saaran yahay iku dhigan gaari saaran yahay munkaraadku shirkaadka lagu haayo iska deertaa asagaa maarag cabsanayaba asaga wax sheegi karinba asaga in wax loo sheega laga yaaba asaga wax loo sheegayaba waxaa wacdinaya deriskaa wacdinaya kabaabuulkala saarnaa wacdinaya shaqaalaha la shaqeynaya wacdinaya ninka madaxdiiaa wacdinaya kambaqaala dukaanka wacdinaya wacdiyaa ku socdaa yoon bacda yoon qofkii maaragtay sii nuqsaamayo uu maaragtay sii socdayo asagaa wacdi ku socdaa asagaa wax loo sheegaya maaragtay asagaa rabaa in diinkiisa maaragtay laga dhumiyo ayaa maaragtay rabaaba marka intaas maaragtay laga nuqsaamay maaragtay maxaa yeelay lacadami tamakuni intaba makasan karo cibaadaadka maaragtay ma makasan karo jihaadkii amarka iyo kala dambaynta iyo qalabka waxa leh gaalada maaragtay yihiin laakiin fa idaa haajara fii sabiili illah haddii ilaahay dartiisa haajiro tamakkana min iqaamati diin illah waxa uu makansanayaa diinka ilahay inuu oogu foojiyo wa jihaadi acdaa ilaahi acdaa ilaahi la jihaado maaragtay ayuu maaragtay makansanayaa iyo muraaqabatihi inuu maaragtay dilleeyo ha muraaqabatihi inuu dilleeyo dilleynta gaalada laga caraysiiyo waxaa maaragtay kamid ah xataa kasootagida laga soo tega laga soo haadina waa maaragtay ka xumaanay maaragtay bal waxaad u fiirisaan bal saxaabadaa la fiiriyo dadka qaarkii waxaa gaaladii xusatay nolol raqiis ah bal adnaa min araqiisi waxa raqiisa kasii hoosaysa maxaa yeelay diin kuma haysaan adduunyo ayagaa tujiyey guriga makaya ku jira guriga man ku jira nadiifa nadaafad maaragtay wax noocaas ah orkii qabiilaha maaragtay baalqas dadka inay la baaranayo wax noocaasaa la arkay maaragtay in maaragtay frisbeere la haysto maa noocaasa raqiisa oo aan maaragtay bilaada maaragtay qaarkood aysan oolin ama soomaaliya aan oolin ayaa laga yaabaa qofka meesha inuu ku haysto qaanseeskaas maasaalkiiyo ma dareemayo waxay ku dhex jiro munkaraadka uu saahiidaayo waxaa laga yaabaa abtarkooda dadka ama kulligoodba haddii aan wax laga soo reebin in buruug rabawi buruug rabawiya akoonku uu furan yahay oo meesha lacagtuu socdaba xataa lacagtuu shaqaynaa maaragtay iyo tacaamal wuxuu la macaamilaya waxna ka qaadanaya waxna ka sariisanaya waxna dhiganaya buruug maaragtay rabawi wax dhiganaya maaragtay intaa maaragtay la jeedo qofka maaragtay guriga marka soo baxo meel qabana kor imaanayso mid ciyaartaa kor imaanaya mid saliibkiisa mid aqamaro cadeeyo munkaraadka hortiisa sidaas u yeelaawa oo sidaas u dhaweeyey waxaasoo la jere nolosha raqiisa ah ee adniina maaragtay loo jeedaawo markay muslimiintii soo haajirtay oo hadda soomaaliya joogtay ingiriiska ama maaragtay waxaa magaalihina joogta wadankoodi maaha guryoodi kula yaalaan gurihiisaara ku jiraan wax isjeedaanu waa luqmatul caysh saxaabadii laakiin maka oo ahalkooda degan yahay guryoodi ku yaalaan carruurtooda joogaan xaabtooda joogaan ay ka haajireen ka tageen wa alla dartiisa subxaana watacaala alla dartiis ay maar uga tageen markay ka haajireen ay wadan waxay heleen istimaas meel muslimiinta ku yimaadaan oo maar muslimiinta macqalay noqotay oo magaalo noqotay maaragteen ayaga oo dhinacaas maaragtay furaara kuma dhicin midda labaadna gannina heleen wa wixii maaragtay gaalo laga furtay iyo maaragtay xoolay laga furtay muhaajiriintii midana maaragtay maaragtay noqdeen wa marka haddii gaal laga soo tago oo rag dinta laga soo noqdo ya diinkaadana waa sii nabadgelayaa hani iyo hodana maaragta waa noqonaysaa ganinimadana maaragta waa dina nafsi qofkii nafteeda xaggiisa hanika ayaa loo jilaawo oo dadka qaarkooda xoolaga haysa ayaa haddana quluubta ukana maaragtay kuyihiin marka qofkii maaragtay saxaabadu waxay sameeyeen oo kala sameeya ee dariiqoodii oo kala mara qofkaasi wuxuu helayaa wixii saxaabadu ay heleen oo kale y maaragtay welaawo marka bilaada shirki in laga soo haajiro oo laga soo tago qofkii diinkiisa aan makaysan karin oolaadiisa aan tarbiyen karin naftiisa aan tarbiyen karin qofkaasi maaragtay waajib ayna ku tahay qofkaasi واجب علينا كتاي أرنت أنا مالك إجماع أهل العلم علمنا وأنا مالك إجماعا أعد هذا ما قلنا إلي إن الذين توفاهم ملائكة نقوا مالك التحيي ابن القيم مالك ابن كثير رحمة الله عليه وحيه قال الضحاك ضحاك وزيري نزل في ناس من المنافقين أعد هذا كتب بكي ضمن المنافقين تكملة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كارن رسولك الله كارن صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين مشركين في الأسد أحيان بدل فأصيبوا فيما أصيب رجعت الله أصيبي وأمارة اللبين كل بين أولا فنزل هذه الآية الكريمة آية ذات الكريمة أيضا عامة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين اسأل الإذن الجوكة وأمارة الدجن مشركين في الأولى وهو قادر على الهجرة إن فيها هجرها بناء أولا وليس متمكن من إقامة الدين دين في الأوجه ودين لا كل ما آمن كافرين فهو ظالم لنفسه كافر من نفسه الدنيا مرتكب حراما حرام له دين إجماعه إن غير ذلك إجماعه في العيوب قصد ذلك قال الجولة وإن دين كيس أن ظاهر الشريف هو معروف بذا أمره منكر كأن كريبه إذا لا تبدل إذا أن كل قاعد الشريف أولادي فيه تربية أولي إنه ناس كل مجاله فهو غالب لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية أود أن نكر هو حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم ملائكة غالب لأنفسهم أي بترك الهجرة لله يعني نفسه مؤمنين هجرة إيمانك كتبان قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم هنا وتركتم الهجرة لله محمد ليس هجرتين أي هجرة أمارة أولى تحتان sidaas maaragtay lagu yaho qofka muslimka ah inuu diinkiisa xildiyo oo diinkiisa u dhowro oo diinkiisa ixtiyaad u sameeyo ayaa maaragtay looga baahan yaho oo diinkiisa khatar uusan jirinin oo diinkiisa aada u ilaaliyo taas ayaa maaragtay looga baahan yahay dad farba waxaa laga yaabaa inay leeyihin waxaan usohadirana aniga-aanaa jirta ilaa naga dila waa naa dhaca in lagu dhaco lagu dilo oo adoo muslima aada yahaysid oo diinkaas kuu fiican yahay ayaa ka wanaagsan amni maaragtay بلاد الكفر اللي بتحمل هاي ودينك هي تكون الدين معاول دينك وراء مالك هذا ما رتبه دينك وراء مالك هذا مصيبة هذه دينك بعلنا وأقول لها ما رتبه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا مصيبة دي دينك هذا ودينك الله وأقول لك مجرم ترى دينك راس مالك هذا وعيه إن أقول كذا يا دين أقول لك دين أي ما رتبه يا ربي هاي إمامك اللي هذا من قدام المقدسي kitaabkiisa magna la yidhaahdo hijrada dadka bilaada gaaya ku nool hijraday soo haajirayaan oo bilaada ay ka soo tegayaan axkaamtood wuxuu qiimiyey dadkuna saddex looga jeersamaan qaybka kuwaad wuxuu yahay man tajibu calayhi waa qof hijraday ku waajib noqotaba hijrada qof ay waajib ku tahay huwa man yaqdiru calayha waa qof haddana awooda inuu soo haajiro ولا ولا ولا يمكنه إظهار دينه دين جسم ظاهرين ورفع معهم ولا تمكنه إقامة واجبات دينه دين في واجبات في دينه كلنا ورفع معهم مع المقام بين الكفار أقول قاعدة بعجرة إن واجبات في دينه قصر ورفع وهين حضر معنا سئل سياء الأول وهذا تجري عليه هجرته تبقى واجب كؤة تجري واجب كؤة واجب كتاب لقول الله تعالى وحنود إلى قول تعالى إن الذين توفاهم ملائكة عيدهم كثير إلى آخرها وهذا وعيد شديد كافي وعيد يدل على على وجود إبنة سنية إلى يجري هذه الشهر ولأن ولأن القيام بواجب دينه قصد من كتابه واجب دين كتابه واجب واجب كتابه على من قدر عليه قصد أوله والهجرة في جنة من ضرورة الواجب واجب حاله تكبر من كتابه وهو ما رفض سنية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا واجب كآية فلكره إن أصلا لكم هذا ما هنا إن أصلا لكم أصلا واجب نقول الزوء آه إن أصلا لكم هذا أصلا واجب نقول الزوء مثلا صلاتها هو جسد الغرام وجبتي بيوه النبي كتبيا إلا باع نسل الله الحسن الجنة في الدكتور الواجب هو النبي أصلا واجب يكون غريبا معايا لنا صلاة بكتب سورة معهم إن النبي أجا كم معهم فرد بيها أن يجب أصلا واجب معهم لكن ما دام الشيء واجب كحرمه الواجب نقول الزوء marka diinkaaga iyo waajibyaadka ilaa ku saaray inaad fuliso haddii hijrada ay ku xiran tahay hijraduna waajibay noqonaysaa qismiga labaad waa man laa hijrata calayhi waa qof aysan hijra waajib ku ahayn wahuwa yacjizu canha waa qofka maaragtay cadilka ah oo ama waa jiran yahay ama waa la qasday ama meeshaa la iga haysaa ama waa asiir qofkaa maaragtay dawajikum amaarta iyo wuxuu soo gelayaa ila almustadcafiina min alrijaali walnisaa waliljaan kuwaasu maaragtay dawa soo gelayaa yaa ismiga saddexaad waa man tustaxabu lahu walaa tajibu calayhi waa qofay mustaxab u tahay laakiin waajibka ku hayn waxaa sunnaa qofka in soo hajibo laakiin waajibku ma ahan وهو من يقدر عليها وقفت أولين فيها الجروح لكنه يتمكن من إظهار دينه دين في سئيم مكتبه وإذا جاءت الدين في أسلية إذا أهرته لا أول ما رتوه وإقامته في دار الكفر أسوى دار الكفر بها الجروح فتستحب له فقع وصلنا الله ثم يعطيه ليتمكن أمعى الله ثم يعطيه ليتمكن سئيم سرقة أم كتبه من جهاده يعني لجهاد الدولة هي تكفير المسلمين المسلمين في مبرئه ومعارضته في سوء الكلمة ويتخلص ونكسر فكره من تكفير الكفار وعلى بديل كوره إلى مقاربتهم وعلى بديل كوره إلى رؤية المنكر بينهم إنه منكر كده يقارب أنت تبقى يا يا منكر كوي مالك إيش تقول بحرته بيتي تقول بحرته أو مغلية أو قلبه تمرية أو كسر فكره يا مارتوه ولا تجري عليه من كان إقامة إقامة واجب دينه واجب كمان حاول وقوة إنه واجب دينه في اليوم marka sidaas ayaa maaragtay isla waajibeen loo soo qaba marka jumhuur ahlucilmi saas u qeybiyeen qofka hadduu diinka waajibaadka diinkiisa uu makansado oo fuli karo ay u suuragal tahay wuxuu dilaysan jiray awlaadiisa iyo maaragtay dadka muslimka yahay tarbiyeyntooda akhlaaqda maaragtay xubintooda cibaadada ku waajibiyey dhammaan ula imaan karo qofkaas maaragta waajibka maaha waa umu sacab laakiin qofkaysan maaragtay intaa aysan u suuragal ahayn وفي هذا اليوم أبقى كما رسول الله معه إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب جهاد العالمين أيوه كله المسلم قصد مسلم كان إذا كان ضعيفا أو ضعيفا في دار الكفر دار الكفر تتأجل لا يقدر على إظهار الدين أو يتنول جيش ما تظهر يتنول هنا حرم عليه كانت هناك إنه ما يتأجله وما يتأجله حرام عليه تتهاوى وقت مسلم كان المسلم إذا كان ضعيفا هذو ضعيفا في دار الكفر دار الجهاد هذو ضعيفا لا يقدر يتنور على إظهار الدين دين كذلك الزوج حرم عليه حتى حرام على إقامة هناك إنه ما يسجله حرام ما كتاوى حرام فقط ما يسجله إنه ما يسجله حرام ما كتاوى وما ربنا إنه ما يسجله وما ربنا حرام ما ركته وتجب عليه هجرته وعلى واجب كل مرة إلى دار الإسلام دار الإسلام فإن لم يرد بتأويله عن هجرته أو يجد إلينا هو معذور قصد هو معذور إلى أن يهجر إلى يتأويله معذور لما ركته وقصد هو قصد معذورة إلى أن ينمو الله كتاب ذكر غيره خير العالمين جزء كلمات سبحان الله هذا وجهته له أي ما هو يقول كله فقد أراد تعالى إن الدولة فكان جيسي كما تنسجني إنه كل ما يعلم مالته وحرام يجب غفل سراء ومارة كتبه قبل مثل كانت وعسرها وكان حال فيه وإن الدين فيه يغفرها وإن مارة كتبه له مركا الوصف في الإسلام إن مارة دين كان حجة النق ومارة النوح دين كان نفس مينا قدر أنا اللي بعنيه بل نصيحة شرعيها إجراء معهم بلاد الكفر تروح معهم حتى بلاد المسلمين بلد في البدعة وكذا وسعي وما يقدرتها ذكر سمية الظاهرية وعواج كون الناس كتبان أو ما يسميه بكفر على نارته ووجهت إلى أقسامه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة الهجرة إلى بلد من بلد الجنة والحرام إلى بلد العدل والحلال الله جل وعلا نارته marka qofka diinkiisa meeshiisi muujala inuu markasta aadaaya maarata loo baahan yahay oo xadiis saxiixa nabiga ku waxaa ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ammaanay qofka maarata diinkiisa xifdata oo diinkiisa dhowrta oo maaragtay markii fitanta ay dhacdo ka dheeraada meelaha maaragtay fitanta ay xijata ka dheeraada ee aan maaragtay ku dhex noolaanin sida ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu qofka muslimka ku ammaanay oo haddii biniaadan isu dhexoosa leey ka dhacdo oo diintaysa kuu nabadgelaynin taa lafteeda waxaa waajib ku ah inaad beledkaa ka dheera meeshaa ka dheeraatid oo meesha diinkaa kuu nabadgela inaad aada ayaa laga rabaa marka alxibratu waa bixirki diin wax cibrada waa diinka maaragta xudiinkiisa wey diinka oo la xidhiyo ayaa cibrada ah meesha diinka ay kugu nabadgela meesha ayay maaragta aadeysaa meesha diinkaaga uusan ku nabadgelayna meesha waa inaad ka dheeraato ood ka fogaato ayaa maaragta laga rabaa ahlu cilmiga gacankan jooga way ka hadleen sida maaragtay muctamiin albani raxmatullahi calayhi sinbaas raxmatullahi calayhi dhammaantood way ka hadleen safarka biniaadamku ina loo safraayo iqaana lagu nagaana inaysan maaragta banaanayn wax wanaagsan aysan ahayn aad bay maaragta u hadleen sheekha ayaa la imbaasiya waxaa la weydiiyey xukmu safar khaarija diyal islaamiya in loo safro dowladaha islaamka meel dibadda ka ah oo duwada kufr in loo aado ayaa maaragtay ayaa la weydiiyey marka sheega wuxuu ku jawaaray sida soo socota falaa rayba ana asafara ilaa bilaadi lkufri fiihi khatarun cadiima waxaan shaki lahayn buu yidhi safarka loo safro bilaadi lkufri inay ku sababsan tahay khatar maaragtay weyn laa fii waqti zawaaj dadka qaarkiisa markay guursanayaan meelahaasay aadaan waxayna shahru casharka ayaa dhulka maaragtay kusoo darxiisiinaa wamaa yusamى bishahri اcasr walaa fii gayrihi min alawqaat walaa gayrkii awqaada kala ila a maaragtay khataruna ku jawaaban falwaajibu cala mumin qofka muminka waxaa waajib ku ah an yattaqiya allaha in ilahi uu ka cabsado wayaxdara asbaab alkhatari asbaabta khatartan uu ka dheeraado oo diinkiisa khatarta ku ah fasafaru ilaa bilaadi lmushrikiin inuu la safro bilaada mushrikiinta waila albilaadi alatii fiiha alxuriya iyo bilaada maaragta xuriya ay taalo licadam inkaari lmunkar fiihi oo munkarka in la inkiro aysan eelinba xakarka qofkan arasaya ah qofka horada sameynaya maaragta oo maxaa ila hallaysaa lagu leeyahay bilaada noocaasa yaa kuwa jidis maaragta oo khatarun cadiimun calaa diinihi waxay khatar ku tahay oo weyn diinkiisa khatar weyn ku tahay wa akhlaaqihi iyo akhlaaqdiisa wa calaa diini zawjatihi aydan idaa kaanat macahu iyo maali zawjadiisa diinkeeda ayay khatar ku tahay haddii ay la socotaba falwaajibu calaa jamiici shabaabina shabaabkeena dhallinyaradeyna dhammaantood waxaa waajib ku ah wa calaa jamiici ikhwaanina iyo walaalaheen dhammaantood waxaa waajib ku ah tarku hada safar inay safarka ka dhaafaan oo ayaysan bilaada kaa u safrin wa sarfu nadari canhu fiiradan inay ka leexiyaan iyo walbaqaau fii bilaadihi inay bilaadihi ka joogaan waqti zawaaji waqtiga guurka iyo fii gayrihi lacala allaha jala wacala ilaahay markaa wuxuu mudan yahay yakfihi inuu ka kaafiyo shara nasaqaadka shaydaan shaydaanka maaragtay dirbiridiisa iyo maaragtay qadayntiisa shartiga uu kama jiriyo ayaa maaragtay idin yahay waan ama asafaru ilaa tilka albilaad in loo safro bilaada allatii fiiha alkufru wadalaal oo gaalnimada iyo baayida walxuriyati iyo xuriyada ay jirto waintishaaru lfasaad iyo fasaadka faadsanaantiisa ay jirto in loo safro min azinaa wa surbi alkhamri wa anwaaci alkufri wadalaal zina ayaa taalla surbi alkhamriga yaalla kufriga anwaacdiisa dalaalka anwaacdiisa fafiihi khatarun cadiimun cala arajuli wamar'ati khatar weyn ayaa ku jirta jinka iyo naagta maartabo wa kam min saalixin saafara warajaca faasidan badana inta min saalix oo wanaagsan inta bilaada gaaya u safray asagoo maaragtay mursiga ay soo noqday wa kam min muslimin rajaca kaafiran kaafiran badana qof muslima oo asagoo muslim ka safray asagoo gaalama dana soo noqday fakadaru hada safari cadiimun safarkan khatartuu leeyahay khatartaasi waa weyn tahay waqad qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nabigana wuxuu yihi ana bariirun min kulli muslimin anigu beri baan ka ahay qof kasta muslima yuqiimu bayna mushrikiina mushrikiinta dhexdooda maaragtay joogayo wa qaala calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu alla ma aqbalo min mushrikin mushrik camalan camal kama aqbalo bacda maa aslama markuu islaamo kadib aw yufaariqa almushrikiina ilaa mushrikiintu ka soo faariqo walmacnaa xataa yufaariqa almushrikiin ilaa mushrikiinta kasoo faariqo kasoo dhexdhexayo ilaahay camal ka aqbali maayo falwaajibu waxaa waajiba alxadaru in laga digtoonaado min asafari safarka in laga digtoonaado ilaa bilaadihim mushrikiinta bilaadooda loo safro laa fii shahri lcasal bisha maala shahru casarka dhexdeeda maya walaa fii gayrihi waqad sharaxa ahlucilmi ahlucilmigana waxay caddeeyeen binahyi can dalika weli arrinkaa la sareeye iyo wataxdiiri minhu diin lay soo digin maaragta ya ayay maaragta reebeen wa ya laakiin sheekh markaa wuxuu ka soo reegayaa ilaa qof basiyo diinkiisa una meeshaasna wax ka qabanayo qofkaasi marka soo reegi maaragta marka walaalayaal in bilaada gaala loo safro oo la aado oo lagu nagaado safarkeedana waa amahay wixii maaragta loo maray beenta loo sii maray maxram la-aanta la aaday masaakilaadka meelo la soo maray haddana maaragtay in jihaaddaa lagu sii noolaa lagu sii farxo taasi maarata masaakiin ee qofka diinkiisa ah ayay keeni kaawo marka waa inaan diinkeena aan xubisano oon diinkeena aan ilaasano oo aan iska ilaalino inaan mushrikiinta aan ku dhex noolaano oo asbaabteena waxay ku yirahin in maarata aan la nimaano oon ku dayaano sidaa ayaa maarata loo baahan yahay oo nusuusta sharciga ah adilada waadixaadka ah aqwaasha ahlucilmiga iska cad inaan maaragtay aan ku dhaqanno taas aan maarata ku dadaano in diinkeena aan dhowrano هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدعا قديمه ومني ومن الشيطان بدعا صحاه ومن الله بالله التوفيق